halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi yunis nebi yunis wuxuu ahaa shakhsi taariikhdu ay xusayso oo ma aha nin si kama ah ama lama filaan ah ku soo galay baalasha kitaabka quduuska ah waxaa kitaabka nebi yunis ku qoran nimco ilaah dadkii magaaladaasi uu siiyey waxaana ilaah qudhiisu uu ku leeyahay nebigan sida tan ku qoran cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad ee isla kitaabka nebi yuunis waxaana qorninku uu leeyahay sida tan haddaba soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo niniweh taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay meeriska cutubka afaraad aayaddiisa koowaad waxaana soo aragnay in nebi yuunis aad uga xumaaday badbaadadii ilaah u badbaadiyey magaalada niniweh wixii magaalada loo badbaadiyey iyo qasdigii ilaah ayaa markaasi ilaah u bilaabay inuu faallo ama mas'alo dheer ka siiyo nebi yuunis haddaan aayaddii kore ee cutubka afaraad idinku celinno ayaa waxaa nebi yuunis uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad waxaana qoran sida tan laakiinse yoonis taas aad buu uga calool xumaaday wuuna xanaaqay markii taasuu dhacday ayaa ilaah iminka uu doonayaa in fikirkii ilaah si bayaan ah far waaweyn loogu qoro nebi yoonis haddaba badbaadadii rabbigu u badbaadiyey magaalada niniwe aad iyo aad buu ugu xumaaday muxuu haddaba ninkani la caraysan yahay wuxuu la caraysan yahay in magaalada niniwe ilaah ay u soo noqotay oo waxay doodda u dhacaysaa inaannu badbaadada magaalada jeclaysan haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka nebi yoonis ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda labaad ee cutubka afaraad waa baalka kun boqol afar iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kolkaasuu wuxuu baryey rabbiga uu ku yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye soo kanu ma aha hadalkii aan idhi intaan weli dalkaygii joogay oo taas daraaddeed ayaan u degdegay si aan xagga tarshiish ugu cararo waayo waan ogaa inaad tahay ilaah nimco miidhan ah oo raxmaddu ka buuxdo oo carrada u gaabiya oo naxariis badan iyo inaad sharka ka noqotid waxaa cajiib ah iyadoo aannu ku faraxsanayn wixii ilaah uu sameeyey in haddana uu ilaah baryayo nebiga oo waxaa qorriinku uu leeyahay kolkaasuu wuxuu baryey rabbiga markiisa nebi yoonis salaad ama baryo ilaah ugu dambaysay waxay ahayd intii uu ku jiray caloosha nebiriga haatan magaaladii niniweh ayuu ka soo baxay wuxuuna joogaa halkii uu habeenkaasi ku hooyan lahaa intaannu u dhaadhicin dhulkiisii markaasuu bilaabay inuu ilaah salaad la hor yimaado wuxuuna ka xun yahay badbaadada magaalada iyo inaan ilaah wax ku dhufanin magaalada waayo dadkiibaa badbaaday dadkuna sidaan horay idinku soo sheegnay waxay ahaayeen dad shar badan laakiin waxay ka soo noqdeen sharkoodii ilaahna waa nimco iyo naxariis badan yahay oo carradana sida nebi yoonisba u qiray wuu u gaabiyaa marka ay sidaasi tahay ayaannu garanaynaa in xaqiiqa ahaan nebi yoonis ilaah uu garanayey ama uu yaqaanay wuxuu leeyahay waan garanayaa inaad magaalada niniweh burburin lahayd haddaanay dembiyadooda ka soo noqon balse markii laguu soo noqday adigu waxaad tahay mid carrada u gaabiya oo naxariis badan miyaannu nebi yoonis garanaynin haddaba ilaah wuxuu kaloo leeyahay anigu reer niniweh ma jecli oo waxaanba jeclaan lahaa in la ciqaabo wuxuu muujinayaa nacaybkiisa uu u qabo reer ashuurka niniweh deggan mana uusan doonaynin in la badbaadiyo nebi yoonis wuxuu leeyahay waan garanayey haddii reer niniweh ilaah ay u soo leexdaan in ilaah uu badbaadin doono iyaga wuxuu kaloo garanayey in ilaah uu qalbigooda imtixaamayo oo ayaan rumaysadkooda been ka sheegi karin waxaan markaasi arkaynaa in nebi yoonis aad iyo aad uu u caraysnaa balse dhegayso haatan waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi yoonis cutubka afaraad aayadda saddexaad waxaana nebigu uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow waan ku baryayaaye naftayda iga qaad waayo intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto laba ka mid ah haddaba nebiyadii ilaah ee caanka ahaa oo ku qoran qorniinka ayaa waxay ilaah weydiisteen codsi la mid ah kan iminka nebi yoonis uu ilaah weydiisanayo marka uu leeyahay rabbiyo waan ku baryayaaye naftayda iga qaad waayo intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto waxaa sidaas oo kale yidhi nebi eliyaas markii uu ka cararayay haweenayda la yidhaahdo yisbeel oo ahayd afadii boqor aaxaab wuxuuna isagoo cararaya u yimid meel ku dhow lamadegaanka siinaay oo intuu geed weyn hoostiisa ku garguurtay ayuu wuxuu yidhi ilaahow maan iska dhinto haddaba markii mu'miniinta ilaah ay sidaas yidhaahdaan waa mar dhibaato ay la soo gudboonaato oo ay nafta u yaabaan oo ay soo gaaraan heer noloshu ay dhaanto geerida waa marka soomaalidu ay yidhaahdaan geeridu mar bay nolosha dhaantaa nebi eliyaas wuxuu soo gaaray heerkaas oo kale nebi eliyaas mar waliba wuxuu ahaa nin mashquul ah oo aan lahayn wakhti uu nasto wuxuuna dagaalba aan ku hayay nebiyadii bacal oo dadka ku qiyaamaynayay in asnaamtu ay tahay wax macno leh oo u qalma in la caabudo inkastoo uu isku hortaagay iyaga buur karmeel haddana wuu tabar dhigay oo wuu niyad jabay oo markii uu maqlay in yasbeel ay daba joogto wuu niyad jabay oo ugu dambayntiina dalkiibuu uga soo baxay iyada aawadeed waxaa la mid ah nebi yoonis haatan oo leh haddaba sidaas daraaddeed rabbiyo waan ku baryayaaye naftayda iga qaad waayo intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto nebigu hadalkii ilaah buu reer niniweh la wadaagay oo wuxuu hadalka ugu soo jeediyey sidii loogu soo dhiibay waxna ma ka dhimin waxna kuma darsan balse isaga qudhiisu wuu niyad jabay oo welibana inkastoo uu doonayey inuu iska dhinto haddana qofku kuma dhinto doonis uu dhimasho doonayo awgeed dhimashadu waxay ka timaadaa ilaah xaggiisa oo kama timaado saaxib in qofku uu doonayo inuu dhinto bal waxaad u fiirsataa sidii raxmada lahayd ee ilaah uu ula macaamilooday ninka nebi yoonis ah waxaan la soo baxaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi yoonis cutubka afaraad aayadda afaraad waa baalka kun boqol afar iyo konton ee axdigii hore waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay ditoorkii la odhan jiray doctor yang ayaa wuxuu aayaddan u macnaystay ama u fasirtay sida tan oo wuxuu yidhi inaad wanaag samayso miyay kaa caraysiinaysaa taasina waa wixii ilaah uu weydiiyey nebi yoonis markuu lahaa war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay ilaah wuxuu ku leeyahay iyadoo far waaweyn loogu qorayey nebiga yoonisow waxaan badbaadiyey magaalada niniweh waayo anigu waxaan ku jiraa howl aan ku badbaadinayo dembiilayaasha waxaan kuu dhiibay farriin farriintiina dadka ayaad ku wacdisay aniguna dadkii waan badbaadiyey oo waxaan iyaga siiyey badbaadadayda waxaannu garanaynaa sida qorniinka laynoogu sheegay in markii hal dembiile ah nafsaddiisa la badbaadiyo ay farxad iyo rayrayni ka bilaabato xagga samada marka ay sidaasi tahay waxaan rumaysanahay in maalintii ilaah u badbaadiyey magaalada niniweh in farxadda iyo damaashaadku uu aad u weynaa waayo dembiilayaal badan ayaa soo hanuunay waxaana ilaah iminka uu ku leeyahay nebi yoonis war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay ama war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay bal eeg waxa nebi yoonis uu sameeyo bal aynu la soo baxno kitaabkii nebi yoonis cutubka afaraad aayadda shanaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa yoonis uu ka baxay magaaladii oo wuxuu fadhiistay magaalada dhankeedii bari oo halkaasuu waab ka dhistay markaasuu harkii hoos fadhiistay ilaa uu arko waxa magaalada ku dhacaya wuxuu ka soo baxay magaalada oo wuxuu soo fadhiistay dhanka bari qaybaha bari ee magaalada waa buuraley nebi yoonisna wuxuu fadhiistay meel magaalada uu ka arki karo muxuu sidaasi u yeelay oo buuraha dushooda u fadhiistay waxay la ahayd in reer niniweh aanay ilaah u soo noqon doonin oo ay dembiyadoodii dib ugu laaban doonaan wuxuuna doonayey inuu arko sida loo burburinayo oo dabka loogu soo tuurayo nebi yoonis wuxuu dabka ka fuulay buur dheer waa ninkii keenay farriintii rabbiga iminka kan sugaya in wax la halaago waxaana qorninku uu leeyahay oo halkaasuu waab ka dhistay markaasuu harkii hoos fadhiistay ilaa uu arko waxa magaalada ku dhacaya wuxuu fuulay buur dusheed waayo nebigu ma aaminsanayn in magaalada ay towbada ku dhegi doonto iyo weliba rumaysadkooda wuxuu dhowrayaa iminka in dab kor laga soo tuuro ilaah baa markaasi nebiga xaalkiisa soo geli doona oo waxaana loola macaamiloon doonaa si shakhsi ahaaneed jawaabta su'aasha sida badan lais weydiiyo ee ah miyaad qof jeclaan kartaa ka hor intaadan hadalladii ilaah la wadaagin iyo su'aasha kale ee ah miyaad dadka jeclaan kartaa intaadan howl masiixu leeyahay ugu kicin deegaanadooda waxaana tusaale noo ah nebi yoonis waxyaabahan noloshiisa ku dhacaya iyo sida ilaah uu ula macaamiloonayo isaga ayaa jawaab cad ama waafi ah inaga siinaysa su'aashaasi waayo waxaa iska cad in nebi yoonis aanu jeclayn reer niniweh inkastoo weliba isaga qudhiisu uu u geeyey farriinta iyaga haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lixaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kolkaasaa rabbigu wuxuu diyaariyey geed ubba ah oo wuxuu ka dhigay inuu kor fuulo waabkii yoonis si uu hoos ugu noqdo oo uu ugu samato bixiyo xaalkiisii xumaa sidaas daraaddeed yoonis aad iyo aad buu ugu farxay geedkii ubbada ahaa aawadiis waxaa qorninku uu leeyahay ilaah wuxuu diyaariyey geed ubba ah waxaa geedkan loo diyaargareeyey isla sidii ilaah uu u diyaariyey nibiriga oo haddii aadan nibiriga rumaynin in ilaah uu isticmaalayey waad ku qasban tahay inaad rumaysato in ilaah uu diyaariyey geedkan ubbada ah geedka ay ubbadu ka soo baxdo waa dhir aalaaba ka dulbaxa oodda sida markaa aynu waababka ka dhisanayno baadiyaha ama duurka markii uu si wanaagsan u baxo wuxuu waabku yeelanayaa har wanaagsan oo qofka jooga dhulka wirwirka badan uu ku raaxaysanayo waxaana qorninku uu leeyahay oo wuxuu ka dhigay inuu kor fuulo waabkii yoonis si uu hoos ugu noqdo oo uu ugu samato bixiyo xaalkiisii xumaa markii ilaah dhirta uu ku soo daayey waabkii nebi yoonis oo uu harqabow helay ayuu aad iyo aad ugu raaxaystay harkii geedka subax waliba wuxuu imaanayay webiga tigres oo intuu baaldi ama ashuun soo qaato ayuu biyo ka soo darsan jiray uu waraabin jiray dhirtan harka wanaagsan leh si aanay uga qallalin oo qorraxdana uu uga harsado nebi yoonis wuxuu aad u jeclaaday dhirtii waabkiisa haraysay haddaba haddii aynu wax ka garanayno dabeecadda dadka waannu garan karnaa tan nebiga waxaannu garanaynaa in dadku ay aad u jeclaadaan markii ay keli yihiin inay xayawaanka ama ugaadha jeclaystaan waxay ka helaan wax kastoo kale oo aan ka ahayn bini'aadmiga waxay jecel yihiin inay bisadaha korsadaan ama eeye lahaadaan waxaanan qaarkayn jecelnahay wax kasta ee markaasi inoo dhow waxaan garanayaa nin aynu isnaqaanno oo aad u jeclaan jiray geedka la yidhaahdo gobka ee ku badan magaalada muqdisho nin waliba wuu jecel yahay geedka gobka ah midhihiisa laakiin ninkanu wuxuu aad u jeclaa geedkiisa gobka ah wuxuu harsan jiray hooskiisa oo welibana ma uusan jecleen in arigu ay cunaan caleenta geedka iyagoo laamaha jebinaya mar waliba ee aynu kubbad soo ciyaarayno wuxuu odhan jiray warnin yahow yaa geedka ka celinaya riyaha iyo lo'da iyo dameerahan baas ilaa uu helo qof uu uga tago ma jeclayn inuu kubbadda nala soo ciyaaro ama nala soo dheelo waxaana ugu wacnaa in wakhtiga badankiisa uu jeclaa inuu keligiis ahaado qaar baaba dhirta u heesa kuwana xoolahooda ayay u heesaan oo waxay jecel yihiin in markii ay shubayaan xoolaha ay la hadlaan oy heeso u qaadaan bal ka fakar nin xoolo la hadlaya ama u heesaya haddaba waxaannu ka hadalnaa ama garanaynaa dad u nool sida xoolaha oo dadka qaarkii haddii ay doonayaan waxay u noolaan karaan sida xoolaha isla sidaasi oo kale nebi yuunis wuxuu niyaddiisa ama qalbigiisa siiyey geedkii ubbada ahaa oo aad iyo aad buu u jeclaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu idin akhriyaynaa baalka kun boqol afar iyo konton ee axdigii hore waa cutubka afaraad aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin maalintii dambe markii waagii baryey ayaa ilaah diyaariyey dixri oo isna geedkii ubbada ahaa ayuu gooyey ilaa uu engegay waxaa iminka laynoo sheegayaa oo la leeyahay ilaah wuxuu diyaariyey dixri dixrigan wuxuu ku yimid si mucjiso leh isla sidii nibiriga waxaana qorninku uu leeyahay oo isna geedkii ubbada ahaa ayuu gooyey ilaa uu engegay dixrigu wuxuu kala gooyey dhirtii waayo dixri iyo dhir jacaylkama dhexeeyo waxay jecel yihiin inay cunaan dhirta waa dixriga ah weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka afraad waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo kolkii qorraxdii soo baxday ayaa ilaah u diyaariyey dabeel kulul oo bari ka timid qorraxdiina yuunis ayay madaxa kaga dhegtay ilaa uu itaal darnaaday oo isna wuxuu ku baryootamay inuu dhinto oo wuxuu yidhi intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto mar kale ayay ula muuqatay in geeridu ay noloshu u dhaanto laakiin sacatowgiisii innaba jixinjix kuma helin weli waxaan horay idinku sii wadaynaa isla kitaabka nebi yoonis cutubka afaraad aayadda sagaalaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan markaasaa ilaah wuxuu nebi yoonis ku yidhi war inaad geedkii ubbada ahaa u xanaaqdid ma ku wanaagsan yahay oo isna wuxuu yidhi haa oo inaan caroodo way ii wanaagsan tahay xataa ilaa dhimasho waxaa nebi yuunis iminka uu leeyahay haa wixii keliya ee aan nolosha ku haystay oo aan daryeeli jiray wuxuu ahaa dhirtii geedka ubbada taasoo buu yidhi ka dulbixi jirtay waabkiisa ee aad i siisay isagoo hadalkiisii sii wata ayaa nebigu wuxuu leeyahay adiga ayaa kala gooyey dhirtii wanaagsanayd oo iminka waaba cidloobay oo ma haysto wax aan daryeelo iyo waxaan harsado weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi yuunis cutubka afraad aayadda tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi waxaad u jixinjixday geedkii ubbada ahaa oo aadan u howshoon oo aadan korinin oo habeen iska soo baxay oo habeen ku baaba'ay ilaah wuxuu u sheegayaa ama uu ku leeyahay nebi yuunis geed ubba ahi muxuu yahay markaa saaxiib waxaan kugu leeyahay wax kasta ee kale oo aad qalbigaaga siiso sida geela fardaha iyo geedka gobka ah iyo kan xamarta ahba micno ma laha balse inaad jeclaato qofka aadamiga ah way habboon tahay waayo isaga waxaa ku jirta naf ama cadaab gelaysa ama janno gelaysa weli dhegaystayaal waxaynu ku jirnaa meeriska cutubkan waxaanan iminka idin akhriyaynaa isla kitaabkii nebi yuunis waa cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo ninniweh taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix iyo weliba xoolo badan waxaa ilaah uu ku leeyahay nebi yuunis waxaan badbaadiyey magaalada muxuu haddaba ilaah uga gol leeyahay marka uu leeyahay oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix wuxuu ula jeedaa waxaa magaalada ku nool carruur wuxuu leeyahay ma waxaad doonaysaa inaan magaaladan baabbi'iyo haddii adigu aad jeclaatay geedkii ubbada ahaa miyaanad jeclaan karin carruurta magaalada niniweh haddaan masaal idinka siiyo aayaddan kow iyo tobanaad ayaan jeclaan lahaa inaan tusaale u soo qaato qiso aniga qudhayda igu dhacday markii aan kitaabka baranayey ma aanan rumaysnayn inaan jeclaan karo dadka aan hadalka la qaybsanayo ee aan garanaynin iyo in kale waxaanan rumaysnaa inaan jeclaan karin qof aan horay u garanaynin balse waxaan rumaysanaa inaan dadka wacdiyo oon la hadlo waayo ilaah baa sidaasi iga doonaya oo waa howl ilaaheennu uu ii dhiibay haddii ay jiraan kuwa jiran ama kuwa laga dhintay iyo kuwa murugsan intaba waan u tegi jiray oon qalbi qaboojin jiray intii karaankayga ah kuwa isguursanayana waa la joogi jiray oo waxaa taasi ugu wacan isbarashada dabadeed imaanshaha aan u imaanayo iyaga waa wax xag ilaah ka yimid balse jaceylkoodu wuxuu ku xidhan yahay sida ay iila macaamiloodaan waa inaan marka hore barto oo midkood waliba aan fahmo habdhaqankiisa iyo sida uu dadka kale u yahay iyo sida uu maqalkiisu yahay haddii nin uu idin yimaado oo uu doonayo inuu carruurta idin daweeyo oo kuwa indhahala indhaha u furo ama qalo oo uu kuwa baahanna doonayo inay wax helaan oo aad dhagax iyo ula kala hor tagtaan ama kala hor timaadaan miyuu idin jeclaan karaa bal su'aashaas dhegaystayaal iiga soo jawaaba dhibaatida dad badan oo soomaali ah haysatana waa taas oo kale waxay dhagax iyo ulu u qaadanayaan kuwii iyaga caawiyi lahaa oo ubadkooda wax bari lahaa haddaba haddii ay dhacdo inaan dadka la wadaago hadalka kuma imaanayso marka koowaad inaan dadka jeclahay waxayse ku imaanaysaa inaan ilaah jeclahay marka hore oo isaga ayaa oofinaya oo isaga ayaan oofinayaa amarkiisa nin waliba oo howlwadeenka masiixa ahna waxaa hoggaaminaya jacaylka rabbiga
Yeah. isbixiyeen asagaana saamaxay anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga waa amiirka nabadee waa iftiinka dunidee allaheena soo diray anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga ilaheena weyno aadmiga buure ereygiisa weeye anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga anagoo itaal daran oo nabid isbixiyeen asagaana saamaxay anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga anamaano rabbiga amiirka nabadee sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin